runtii waxaan u arkaa faragelin qaawan uu u soo farageliyey xogayaha guud ee qaramada muddo ee soomaaliya oo qaabilsan nicholas hayes waayo waddanka dowlad ayuu leeyahay nidaam ayaa kala jira kala dambayn ayaa kala jira waana ku raacsanaha dowladda eh, federaalka soomaaliya ee do- eh, magaalada muqdisho in ay soo saarto oo markaas uu waddanka uga baxayo runtii eh, dowladda soomaaliya waa dowlad madax bannaan ma aha nicholas key inuu waddanka madaxweyne asi ka yahay waddanka madaxweyne waxaa ka ah maxamed cabdulaahi farmaajo waana ku qaldan yahay aan- aniga aan masinahay sida shakhsi ahaanteeda aniga magacayga maxamuud axmed cali baa la yidhaahaa aannaku waxaanu nahay shacab dowlad baanuna u doorannay arrimaha ah hadday u arkaan wax dowladda sharafteeda hoos u dhimaya ama u n ha noqdo ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ha noqdee iyakaa nooga wakiila hadday u garteen inuu ka baxo waddanka waa inuu kabihiisa hore uga qaataa Waase- waayo nooma sinna annagu maanaan doorana nin buu ergo u yahay dee beesha caalamku haddii aynay maslaxad ku qabin yayba taageerin ileen miyay nagu gumaysanaysaa taageerada waxaa weeyaan mustaqal baanu nahay dowlad baanu nahay calan leh sharaftayada iyo dignitygayagana macaawinaan ku siiyaa laguma gumaysan karo hadday qaramada madoobe tahay waxaan ka codsanaynaa oon uga baahannahay hor u socodkanaga in nagala kaalmeeyo uma baahnin eh, dib u dhac in nagula kaalmeeyo oo oo fadhigii iyo jiifkii aan ka soo kacnay in nagula celiyo uma baahnin deriska ugama baahnin caalamka ugama baahnin qaramada madooboon hadda ayada isku tiirsanna oon isku si gaara isugu tiirinaynin uma baahnin in mid cadow ah ay noo soo dirto oo ci- oo gadaal noo rido salka dhulka noo dhiga waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka khaasatan qaramada madooba wax nala shaqeeyooo na kaalmeeya inay noo soo dirto wixii ay noo soo dirto oo hadda na- aan dalka laga bixiyo waxna lugooyay ahaayeen si mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad qaramada midooba waxaan ka codsanaynaa waxna kaalmeeyo horay noo sii dhiga meeshanada horay nooga sii aadiya inay noo soo magacaawdo waxna lugooya inay naga ilaaliso sida midka hadda la eriyey oo kale ee, beesha caalamka oo dhan madowga yurub qaramada midooba maraykanka intana kaalmaysa waddamada igad la isku yidhaahda madowga afrika ool waxaan ka codsanaynaa waan soo kabanaynaa in horayna loo dhigaan codsanaynaa wax dib u dhac nagu keena oo dhan baan ka cararaynaa si- sida midkaan hadda la eriyo kale intaas dhammaan waxaan ka codsanaynaa inayna kaalmeeyaan horayna noo dhigaan sidii aan beesha caalamka iyo lacagahanaga aan inta isugu taagna aan ugu socon lahayn in nala gaadhsiiyo intaasaan codsanaynaa wabilaahi towfiiq madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si wanaagsan bay yeeleen si wanaagsan bay yeeleen si wanaagsan bay yeeleen haddaanan bale dhaga la qabtay leedahay daba la qabta ma leh haddaanan laga hortegin beladii imaaddo haddaanan laga hortegin goorayna riday meel laga qabta ma leh goorayna ridoon gadaal u dhacnay meel laga qabto ma leh ka horteg bay sameeyeen fiican oo wanaagsan waa ku mahadsan yihiin waana ugu hambalyaynayaa sida ay yeeleen qaramada midoobay beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa wax wanaagsan inay nala qabtaan beesha caalamka go'aanka dowladda ay qaadatay dowladda waan ana- annagoo shacabkeedii ah annagoo odayaasheedii ah annagoo kuwii wax ka soo dhisay ah waa bees sida ay yeeshay waan ku garab taagannaha sababun waxaan ka baqaynay wax wax xun inay nagu yimaadaan ninkaa la soo magacaabo oo qaramada madoobe ay la- ay soo magacaawdayna sidii loo keenay wa- waxaanan asaga iyo annaga midna dan noo ahayn oon daawadannada ahayn buu ka shaqaynaya inay fiijisaan dowladda ku garab taagannahay in wax ka fiican lagu soo bedela oo lanoo soo magacaabana qaramada midoobiya beesha caalamkaba waa ka codsanaynaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد مقعي هو محمد سيد يوسف وأنا هاي قوية صومالية يعني especially وحنا هاي ضدك أناليس كده سياسة الصومالية سياسة جيس كافريكا and مركان أركت إذا كان الله and كحد قدف كوز سمية وكيل كأجار كأي غرامة مدوبي والله هيصم waxaa weeye qodob dastuuriya uu ku xadgudbay een, sharciga qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga u yaalla dowladaha ku midoobay qaramada midoobay wuxuuna ku xadgudbay madax bannaanida qarannimada soomaaliya iyo qara- madax bannaanida ummadda sooma shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo sharafta een dawladduna waxay ka qaadatay waajibkii ay xaq u lahayd een iyadaana dawladdu dalka madax kaa iyada ayaa xumaan iyo iyo samaanba lagala xisaabtamayaa marka anigu waxaan u arkaa dawladdu waajibkii saxdaa inay ka qaadatay waayo dawladdu iyadaa loo igmaday dalka inay ilaaliso waxaan ku ogahay waxaynu nahay ummad qarana ummad dawladaynu nahay een waxaan ku caddaynaya waxaan rabaa inaan ummadda u sheego in aanay isqaban qaramada midoobay iyo dawladda soomaaliyeed laakiin waxaa isqabtay oo xadgudub sameeyey oo sharcigii qaramada midoobay ku xadgudbay oday haysom wakiilkii gaarka ah ee qaramada midoobay laakiin xidhiidhkii dawladda iyo be- iyo qaramada midoobay waa sidiisii hay-adihii un-ka kale waa shaqaynayaan situationada waa shaqaynayaan dhammaan b- b- way shaqaynayaan nidaamada iyo mashaariicda kale way socdaan marka wax saameyna kuma yeelan doonto waxaana arrintaas u tallaa oo go-aan ka qaadan doono oon baaq ugu darin inuu go-aan ka gaadho xogeyaha guud ee qaramada midoobay